بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol konton iyo sagaalaad min suurati aali cimraan
qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa bimaa raxmatin maa rusiliya tawkiid ilaa qur-aanka waa laga edabsadaa in layska yidhaahdo waa ziyaado fa bimaa raxmatin fa biraxmatin fa bisababi raxmatin raxmad sababkeed oo min allaahi ilaahay xaggi ka ahaatay ayaa linta ugu jilicsanaatay nebi allow lahu saxaabada iyo muuminiinta raxmad xag rabbi ka socota oo ilaahay qalbigaada wadeeca dhigay yaa ayaa linta lahum ugu jilicsanaatay iyagoo amarkii nebiga ay khilaafeen oo ay caasiyeen nebigu waxaa la yidhi lama dagaalin ma canaanan la tashiga la tashanaya arrimaha hadba mushaawaradii lagama daynin markaasna taasi waxa weeyaan waa raxmad xag rabbi ka socota ilaahay qalbiga nebiga wadeecadhiga calayh salaatu wasalaam walow kunta haddaa ahaan lahayd walow kunta haddaa tahay fadan haddaa ahaan lahayd labadaba fadan haddaa ahaan lahayd nebi allow calayka salaatu wasalaam maba tihide fadan mid dabeecad xun haddaa ahaan lahayd oo haliida alqalbi qalbi weyn qalbi weynku waa maxay qalbi ku qiro weyn maxay tahay qalbi kakan ya fadan sayi lkhuluq mid dabeecad xun haliida alqalbi qalbi kakan haddaa ahaan lahayd lanfaduu way ka yaaci lahaayeen saxaabadu min xawlika hareerahaada hal saxaabi ilaa qofka dabeecadda xun lelama joogi karo qolka ma garanaysaa ma garanaysaa qalbiga xun waa sidoo kale ilaahay baanba kaa dhigin hadday dhici lahayd cidinaba kulama joogteen hareerahaada way ka yaaci lahayn manaha jaafi haddaa ahan lahayd qalbi adag facfu canhum nabiyullaahi maxamedow iska cafi baa la yidhi oo wastakfir lahum u istikfaar dalab oo washaawirhum fi lamri amarkana kala tasho waay iska cafi wixii kaa soo gaaray oo dhiba ah wstakfir lahum ilaahay istikfaar uga dalaq washaawirhum fi lamri amarkana kala showr sidaa ugala tashan jidhayoo kale ilaa waxaa la yidhi maa shaawara qowmun qad qola ma tashadaan oo mushaawara ma galaan ilaa huduu waa la hanuuniyaa haddaad talagoosii keligaa iska noqotid waa laga fiican yahay waxaa lagu hanuuniyaa arrinta ay leeyihiin tan ugu toosan baa lagu hanuuniyaa ayb dabarigaa soo saaray nebigu wuxuu ahaa mid la tashi badan saxaabadiisa faidaa cazamta markaa go'aansatid go'aanka a qaadatid oo taladinta soo baxdo arrin la go'aansadana fatawakal cala allaahi ilaahay tala saaro amarkaadana ilaahay u dhiib inna allaha ilaahay yuxibbu lmutawakkiliin kuwa tala saarashada badan ilaahay mid jecel weeyaan subxaanahu wa tacaala taasna halkaasaa la dhigay ilaa markii horeba nebigu in magaalada inta nimankan gaalada inta soo galaan luqluuqa in lagula dagaalamo baabaha laga dhigaal rabi taladii saxaabadaa waxay u badatay waxay dhaheen nimankaan dibadda ugu baxno gurigo u galo darayskiiba soo gashado hubkiina nebigu waa soo qaatay markuu soo baxay dhaheen nebi allow naga raalli ahow ee waxaa nala qumanaatay taladii aadan u socon baan kugu baanu macnaha ku dul saarna aan iska sugnaa nimanka tii horan aan ka laabano ma jidhaba go-aan haddii la qaato waa la qaatay ha tareerinka dagaalka iyo nidaamka hadba lama rabo go-aan malacmalac ah waa la socodsiinayaa weeyaan bas nebi hadduu hubkiisana qaatana inuu dhigo maba ahaba yalla soo baxa baa la yidhi haddaw fiirsada qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi in yansurkum allahu ilaahay hadduu idiin hiiliyo falaa qaaliba lakum cid idinka adkaan kadhaa ma jidho waa sidii maalintii bader dhacday marka ilaahay idiin hiiliyo cid idinka adkaan kadha idinka qaalib noqon kadhaa ma jiro wain yakdulkum ilaahay hadduu idin hoojiyoo laydin jebiyana faman da ladii kii waa kuma yansurukum idiin kaalmaynaya min bacdihi bacda ikhdaalihi ilaahay intuu idin dulleeyayoo macnaha haziimo iyo jabid idinku dhacday dabadeed yaa gargaar idin siin kara weeye ma jidho weye faalamru kulluhu lilaah arrinkoo dhan ilaah buu u ahaaday weeyaan wacala allaahi ilaahay oo keliya falyatawakal ilmu'minuuna muminiintu ha tala saartaan ilahay ha tala saartaan wamaa kaana linabiyin nebi uma ahaanin wamaa kaana uma ahaan wamaa saxa ma asaxayso wala istaqaama ma toosna sharcan walaa caqlan caqli iyo sharci midna u asixi mayso ma dhici kadho ma jidho uma ahaan dow maaha intaasoo macnay leedahay linabiyi nebi an yaqulla inuu khayaano sameeyo nebi inuu khaniimada waxyaalihii gaalada laga soo xidheeyey in uu khayaano sameeyo nebi inay ka dhacdo maba dhici kadho waayo shaniga maba dhici kadho weeyaan ma imaan kadho weey waayo waman yaqlul qofkii khayaano sameeya ya'ti la yimaadeen bimaa qalla wuxuu khayaanay yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada wuxuu khayaanay keenayaa hanaa'im lmuslimiin muslimiinta xoolihii haniimaysteen oo gaalada laga soo xireeyey qofkii hal shay oo ka mid a khayaana isagoo luqunta iyo degta ku wada ayuu imaanahayaa qofkaasi maalinta qiyaamada isagaa lagu fadeexadaynayaaba halkaa degtaa ayaa waxaasi u saaran yihiin uma intaa kabacdi tuwafaa waa la oobsanayaa kullu nafsin naf dhammaanteed bimaa kasaba tuwafaa waa la siinayaa dheh uma tuwafaa waxaa la siinayaa loo oofinaya kullu nafsin maa kasabat naf kastaaba waxay shaqaysatay walxaal hum iyagana laa yudlamuuna aan la dulminaynin lama dulminaayo ee afaman ittabaca qofka raacay ridwaan allahi ilaahay ridihiisa kaman ma la mid yahay baaa la noqday bisakadin caraweyn oo min allah ilaahay xaggii kaas ka waran qof ilaahay ridihiisii yaa raacay oo ilaahay siiyey iyo qof wata cara ilaahay oo caraweyna bisakadin tanwinta caradaasoo min allahi ka ahaatay qofka caasiyaayo ilaahay caasinaya ilaa dadka caasiyiinta waa wax tirada ka bata waxa balaayada samaynayo dhan iyo qof mudiica labadaa simayey siman yihiin weeye ma isku midbaa iyo qof macnaha cara ilaahay la socda oo wa ma'waahu hooygiisuna jahannamo oye horay saa ugu xir wa ma'waahu jahannamo weeye waxba ha dhihin bisakadin kaman man la mid yahay baa'a la noqday bisakadin cara weyn oo min allaahi ka ahaatay oo wa ma'waahu hooygiisuna ahaaday jahannamo ahaaday wa bi'sa waxaa baas lahaaday alla baas lahaayey almasiiru marjic baa baas lahaaday maqsuus bidammi waxa weeyaan waa marjica qofkaa iyo naarta u gelayo arrinkaas macnaha weeyaan marka waxaa la yidhahdaa khayaanada iyo haniimada la khayaano iyo khayaano oo dhan noocay tahayba axaadiis tiro badan ayaa ku soo arooray macnaha weeyaan aayaddu marka maxay kusoo degtay weeyaan aayaddu maxay kusoo degtay sababu nuzuulka aayaddani arrinkaani muxuu ahaa baa lagu leeyahay sababu nuzuulku wuxuu ahaa waxaa la waayey katiifad guduudan oo qurux badan maalinkii bader qaniimadii baa laga waayey war meeday katiifadii sijaayidaaw muslimiinta dadka qaar baa waxay dhaheen lacala nabiya sal s akhadaha amaa nebigu qaaday bahal qurux badan bay ahayd amaa nebigu tan is yidhi saw bal tan adiga gaar ha kugu noqoto oo adigu tan iska qaado aday kuu suubataaye markaasaa aayaddan soo degtay wamaa kaana linabiyin ma dhici kadho suurtagal maaha ma ansaxayso daw maaha arrintaas inay dhacdo maba dhici kadha macnaha weeyaan ayib quluul iyo ninka wax khayaanaha ama qofka wax khayaana bal waxaa laga sheegay wax yar ka dhegeyso xadiid dheer weeye aan soomaali kusoo koobo xadiidka waxaa warinaya imaamu muslim iyo imaamu bukhaari nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam midkii yowsan imaanin oo helin maalinka qiyaamada isagoo halkaa degtaa ku wata qorta neef geelo la huruqoon ololaya neef geelo ololaya geel soo ololo waa la yaqaana codkiisa yaanusan ii imaanin oo aan helin oo aan idhaahdo oo uu dhaho markaas yaa rasuulallaahi aqisnii rasuulka ilaahay ii gargaar markaasaan dhahayaa laa amliku laka min allaahi shaya ilaahay xaggi waxba kaagama qaban kara markan waa ku soo gaarsiiye khiyaanada iyo balaayada iska jira diintaan idinku soo sheegnay yaanan helin nin kale oo halkaas qoortaa ku wata faras lahu xamxamatun dananka fardaha danan baa la yidhahda qaabka farduhu danankooda ah kaasna yaana heli oo waa faras iyo geela wada geela waa la kala dhici jiro balaaya jidhe yaa wixii geela dhacay halkaas qoortaa baa lagu soo qaadaya haddeer hal iska cesho ciddii qofku ka dhacay hadduu ogyahay ha dhaho war waxaasaa iga kaa maqane iga qiimayso ama iga cabsi aa farduhu waa la mid dayib fardahaas wayna ku yar yihiin isaguna sidii oo kale oo dhahaya kaasaan dhahayaa iyaa ku soo gaarsiiye waxba kuuma qabanayo mid neef ariga luqunta u saaran tahay lahu fuqaan neef arigo miriraya niiniile neef arigo sida arigu ciyo taasna yuusan imaan aan helin oo aan isagana dhaho ii gargaar intoo arko dhibaatada dhacaysa waxaan hadee neefka iskama dhigi karo waa ku waa ku koolaysantaha koolaa la yaqaan hadda soo ma wixii waa ku dhegan neefka geela ma qaadi waayayo qof iskamana dhigi karo idna tire hadduu la tegay halkaas sunkaa ugu saaran yahay waay hala yaab waayahay adduunkan waxaa ku matelanaysa arrintu maaha meel kale la joogaa la soco yaanan helin oo kale geel iyo arig iyo waa la sheegay fardihiina waa la sheegay loodiina waa la mid yaana helin qof dushiisa wax saaran yihiinoo qof bini aadana dusha u saaran oo qofkii qaylinayo ilaa dad baa dadka carruurta ka dhaca oo dadka xada oo suuq madow baa jira balaaya jidha balaayadaas jidha oo wax wada dafaya qofkaa qaylinaya oo halkaa ku wata kaasaan dhahaya ii gargaar waa ku soo gaarsiiye baa dhahaya maalinka qiyaamada yaanusan aanan helin midkiinoo halkaa luquntaa u saaran tahay riqaacun fiqu wax babbabbab leh dharkaa maarta markii meel lagu warado soo sharqanta ka yeesha waxa weye dhar baa halkaa luquntaa u saaran kaasaa dharkii baa saa isku garaacay babbabta soo mataqaana sharqanta dharka waa waa waxbow dharbuu iska xambaarsan ma wax kasta qofku wuxuu qaata u keenaya markaasoo dhahaya rasuulu ilaahi aqisni kaasaan dhahaya waxba kuuma qabanayo waaya maanta awal baan kuu digay yaana helin mid luqunta u saaran tahay saamintu wax iska aamusan wax aamusan yaa yaqaan wax aamusan buu wataa oo dhaca kaasoo dhahaya ii kaalmee war waxaan dhahayaa maya waayo saamint waa maxay waa dahabka sibada waa lacag lacagtu ma hadasha moogta sharqana male wii lacagaha dhacay maxaa akoon la jabsaday maxaa dowlad lacagteed la cunay maxaa shacab lacagti la cunay maxaa dhibaato dhacday ya burbur iyo bililiqo iyo balaayo waxay doonta ha noqoto waayo maalintaba caasmirano belada ah waxa aamusan oo iska dul fadhiya dushiisa waxaasoo la imaanaya arrimahaasa xadiidkaasaa ka mid ah astisada marka xadiis waa badanta intaasoo xadiis weeye waxaa jiray nin xaafadda nebiga ku noolaa calayh salatu wasalaam yuqaalu lahu kirkira magaciisa kirkira la dhihi jiray ninkii waa dhintay leeb iska ordayaa midhaata ku dhacay ninkii waa dhintay nebigu saxaabadii la jawaa waxay dhaheen waxaa la yidhi nebigu wuxuu yidhi huwa fi naari ninkii xaafadda nebiga ku noolaa nebigu wuxuu yidhi ninkii naar buu galay saa waa la baaray arrintii waxaa la soo helay buste oo qaniimadii laga khayaanay oo alaabtiisa ku dhex jidha taasaa la soo helay shay aan laba dirham u dhigmin laba dirham baa midna qaata markaasaa nebigu yidhi ku tukada anigu ku tukan maayeen waayo fii sabiilillaahi dadkii ku jiray alaabtii lasoo ururshayba wax ka qaata laba shilina ma dhamo wuxuu qaatay laba dirham waaye dalkaasna arag midka waxaa la yidhi wixii uu qaatay baa iyadoo daba ku dul hololaysa hola waaye waxaan layska bannaystay oo layska xalaalaystay dhibaatadaas bay leeyihiin dhibaatadaas bay leeyihin laakiin intaan nolosha kugu jidho towbaddaa kuu furan towbaddaa furan waa qof kasta towbadda waa u furanta haddaba soo soco qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qisooyinkaas waa dheer yihiin iyo axaadiiaas waqtigaa diidaya ayib qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laqad xaqiiqaya manna allaahu ilaahay waa mannaystay cala almu'miniina kuwa mu'miniinta dushooda ilaahay wuxuu ku galladaystay ya aayad baan ka tegi hum darajaatun hum dadku darajaatun duu darajaatin calaa xadfi mudaaf darajooyinku waa u saaxiiba wey cinda allaahi ilaahay agtiisa dadku isku darajo maaha kuwana derajo hoose oo naaray fadhiyaan kuwana derajo sare markaa hum darajaatun haddee darajaadka ka dhexaysiisid weeye kuwa meel xun galay iyo kuwa meel wanaagsan tegeyba oo derajo kore iyo derajo hoose dadkuna waa dad oo dhan culimmada qaar waxay leeyihiin darajaadku waa xagga jannada kanta kalena waa derakaadoo naarta hoos baa loogu socdaa jannadana kor baa loo aadaa marka waxa weeyaan kuwa wanaagsan hum darajaat iyagaan basinayn laftooda cinda allahi ilaahay agtiisa wallaahu ilaahayna basiirun mid ark basiirun ilaahay mid arkay waay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan laqad xaqiiqee manna allahu ilaahay waa galladays cala almu'miniina dadka mu'miniinta dushooda id wakti baa ilaahay galladays bacadfa uu soo saaray fiihim dhexdooda rasuulan rasuul weyn oo min anfusihim min anfusihim naftooda ka dhashay ama min anfasihim kuwooda ugu wanaagsan ah ina kale ama min anfusihim rasuulkaasoo yatlu akhrinaya calayhim dushooda aayaatihi ilaahay aayaadkiisa qur-aanka kariimkaa wey oo wayuzakiihim iyagana dahiraaya nebigaa dahiraya ka war waay muxuu ka dahiraya dunuubta iyo xumaanta wayucallimuhum wuxuu barayaa alkitaaba kitaabkuu rasuulkaasi barayaa qur-aanka iyo walxikmata xikmadoo sunnada nebiga calayhi salatu wasalaam wa inuu xaal iyo shaan iyo kaanuu waxay ahaayeen min qabla horayna la fii dalaalin baadinimo dhexdeed oo mubin fiida ma ujeedaa baadinimay dhex fadhiyeen wey baadinimay dhinac kasta ay kaga dhex sugnaayeen weeyaan mubiin weliba iska cad baa ilahay leeyahy qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi awalamaa asaabatkum markii ay idin asiibtay awalamaa xiinama markii asaabatkum ay idin asiibtay musiibatun dhibaato oo maalintii wuxuu toddobaatan laydinka laayay dhulka la dhigay waayahay taasoo qad asabtum idinba aad asiibteen milayhaa laba jibaarkeed beder ku dhigteen oo toddobaatan disheen toddobaatanna qafaalateen idinkasta hadda uxud toddobaatan keliya laydinka dilay mayaa qultum waxaad dhahdeen annaa haadaa xaggee annaa xaggee buu haadaa kani ka ahaaday war waa maxay dhibaatada xaggee nagala socotaa war waa maxay jabidaan war waa maxay haziimadaan war waa maxay dadkaan naga baaba'ay war waa maxay cararka aan cararayno war aaway yabooh ilaahay nasri noo ballan qaaday mayaasaa dhahdeen idinkaoo inta idinku dhacday laba jibaarkeed sanadka kii ka horreeyey aa gaalada u geysateen weliba annaa haadaa soomaynaan dhihin qul waxaa dhahdeen nebi allow huwa isagu min cindi anfusikum naftiinna agteeda ku ahaada oo idinkaa iskugu sabab ah oo maxay idinkaa meeshii dabarjebinta laga ilaalin lahaa idinkaa ka baxay idinkaa arrintaa iskugu sababa macnaa weeyaan naftiinna agteeda ka ahaato in allaha ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiiru ilaahay mid karitaan badan weeyaan subxaanahu wa tacaala wamaa asaabakum wixii idin asiibay yowma altaqa aljamcaani labadii jamac markay maalinkay kulmeen fabiidni illaah ilaahay idankiisa ayuu arrinkaas ku ahaado labada waa waxna waa sabab waxna waa qadarti wixii qornaa sababta horta idinkaa iskugu wacan amaa qadarta rabbi wax allaale wixii dhacay fabiidni illaahi fabiiraadatihi ilaahay iraadadiisa iyo idankiisa ayay ku ahaadeen macnaha weeyaan iyo qudradiisa ayib sidaas soo maaha maxaasaa loo sameeyey mu'miniinta in laga sooco munaafiqiinta oo halkaas aa soo qadaranaysa ilaa laamba halka iyo waliyaclama ilaahay inuu ogaado cilma duhuur almu'miniina kuwa mu'miniintaagoo iimaankooda ku run sheegaya in la daahiriyo iyo waliyaclama aladiina kuwii inay waliyaclama inuu ogaado cilma duhuur aladiina kuwa naafaquu munaafaqoobay oo waqiila lahum loo yidhi kuwaa munaafaqoobay tacaalow kaalaya waxaa loo yidhi war kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiilillahi ku dagaalama oo jihaadka gala cabdullaahi bin ubay ibnu saluul waayo iyo raggii la socday oo la noqday oo gadaal u noqday war kaalaya dagaalama fii sabiilillahi haddaydaan fii sabiilillahi ku dagaalamayna awidfacuu xataa naftiina difaaca ilaa magaaladaa wax ka degantihiin ubadkiinnii xaasaskiinnii hantidiinni baa taalla ana naftiina difaaca oo magaalada cadowga ka difaaca ama fii sabiilillahi ilahay darti u dagaalama saasaa loo yidhi ayib saa markii loo yidhi qaaluu waxay dhaheen law naclamu haddaan naqaan laba macne midka hore imow law naclamu haddaanba naqaan qitaalan dagaal la tabacnaa kuma idin raaci lahayn qaabka loo dagaalamo anagu ma naqaan dagaalku barasha u baahan yahay tababar law naclamu qitaalan dagaal haddaan naqaan la tabacnaa kuma idin raaci lahayn ama maahe law naclamu haddaan ognahay qitaalan dagaal la tabacnaa kuma idin raaci lahayna dagaal uma socotaane dana kale iyo waxbaa jiree waxa weeye haddii meesha dagaal ka jiro waannu tegi lahayn waay laakiin ma filayno dagaal in xaalku yahay ilaahay wuxuu yidhi hum iyagu kuwaas hum iyagu lilkufri gaalnimada hum iyagu aqrabu usoo boog waa kuwo u dhowaan badan lilkufri gaalnimada yowmaidin maalinkaas maalinkee yowma id qaaluu daalika maalinkay sidaa dhaheen minhum iyaga uga dhowaan badan liliimaani iimaanka minhum uga dhowaan badan lil waxa weeye gaalnimay uga dhowaan badan yihiin iimaanka weye gaalnimay uga dhowaan badan yihiin iimaanka waxa weeyaan awaltood islaamnimay daahirsan jireen qalbiga iyo waxay ku haystaanna gaalnimay ahayd laakiin maanta wayba ku dhawaaqeen marka maanta markay hadalkaa dhaheen hum iyagu aqrabu kuwa u dhowaan badan weeye lilkufri gaalnimada yowmaidin minhum iyagay uga dhowaan badan yihiin baa leedahay liliimaani halkaan waay iimaankay uga dhowaan badan yihiin waay oo gaalnimaday u dhowaan badan yihiin wey yaquuluuna waxay ku qowlayaan biafwaahim afafyaalkooda maabay ku qowlayaan yaa laysa fii quluubihim wax aan qalbiyaashooda ku sugnayn ayay afkooda kaga qowlahayaan ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxaas bay ku hadlayaan macnaha weeyaan ayib waa nimankaa dhibaatada badan weeyaan taasina wata hum lilkufri taasna halkaasaa lagu dhi marka arrintooda dhan baa sidaa iska ahayd wey yaquuluuna biafwaahihim waa jumla musaanafa ka dhigaysa ama waa xaalayn ka dhaa yaquuluuna xaalay ku qowlayaan biafwaahihim maa shay laysa fii quluubihim qalbiyaashooda aan ku sugnayn ayay afkooda kaga tiraabayaan oo kaga qowlayaan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wallaahu ilaahayna aclamu midku ogaal badan weeye bimaa yaktumuuna waxay qarinahayaan munaafiqnimo iyo shirki ah taasina waa taas maxaa ku xiga wallaahu aclamu bima yaktumuun aladiina kuwa qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahood dartood walxaal qacduu iyagu ay fariisteen waxay dhaheen low adaacuuna hadday hannagana adeeci lahaayeen maa qutuluu lama dileen waa kaasa low adaacuuna hadday hannagana adeeci lahaayeen maa qutiluu lama ballaayeenba oo dhibamama soo gaadheen qul waxaa dhahdaabaa linabi allow fadra'uu ka difaaca can anfusikum naftiina almowta dhimasho in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan idinku cid kaleba iska daaye horda naftiinna bal dhibasho ma ka celin ka dhaan weeye naftiinna dhibasho ma ka celin ka dhaan kama celin ka dhaan weeyaan naftiinna dhimasho kama celin ka dhaan waay kuwa kalea waxay leedahay haddayna adeeci lahayn lama dhinteenoo lama laayeene bal idinku naftiinna dhibasho ka difaaca kama difaaci ka dhaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u amalaynin alladiina kuwa qutiluu la laayey fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa lagu laayey amwaatan kuwa amwaado ha u malayn oo dhintay macnaa adduunkan dhimashadii ahayd way dhinteene sida dadka kale maaha barzakhay ku nool yihiin nolol ka duwan nolosha kale bal iskaba dhaaf waatan axyaaun hum axyaaun kuwa noolnool wey cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayaana yurzaquuna lagu arsaaqahayaa axyaaun weeyaan cinda rabbihim yurzaquuna waana la arsaaqaya axyaaun kuwa nool wey cinda rabbihim baana yurzaquun farixiina xaalayin kuwa ku faraxsan bimaa aataahum ullahu ilaahay wuxuu siiyey oo min fadlihi fadligiisa ah ilaahay wuxuu ku manaysay oo hadda jihaad kastoo ay soo galeen fadliga ilaahay siiyaa ka badan oo fadligiisa ah bay aad ugu faraxsan yihiin wayastabshiruuna waxay kaloo ku faraxsan yihiin oo ku bishaaraysanayaan biladiina kuwa lam yalxaquu aan soo haleelin bihim iyaga min khalfihim xaalay ahaadeen gadaalkooda xaala kownihim min khalfi waxay kaloo dadkii jihaadka ku dhintay oo ilaahay dartiiya daacadda ahaa waxay ilaahay siiya horta ku faraxsan yihiin oo abaalmarin ah waxay kaloo ku bishaaraysanayaan kuwa weli aan u imaan oo soo dhiman doona oo min khalfihim xaalay ahaadeen kuwaasi kuwa ka dambeeyo aan weli imaan kuwaasna way ku faraxsan maxay ugu faraxsan yihiin allaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda kuwaasna inaysan ahaan walaa hum yaxzanuuna kuwa tiraanyoon doonaan inaysan ahaan waxay leeyihiin hebel iyo hebel iyo dadka noocaasa markay noo yimaadaan alla waxaan bishaaraay annagu hadda aan ognahay iyaguse weli aysan arago ogayn waxaanay heli doonaan oo u imaan doonta ilaa waxaa la yidhi dadka ahlu jannada ah maalintii uxud markay dhacday waxaa loo sheegay waxaa arwaaxdooda la gelinayaa shimbiro baa la dhex gelinaya cagcagaaran kaasay saa u lalayaan shimbiraha arwaaxda ku jidha jannada hadba saa u dulduulayaan waxaa moodaa meesha shimbiruhu galaan iyaga waxa mataramokisyo waaweyn oo iftiimayo dahab ah oo carshiga raxmaanka laga soo lulay bay tegayaan arrimahaasaa iska socda bal cajaa'ibta bal fiir marka waxay cunaan iyo waxa ay cabbaan wax u wanaagsan iyo jiifkan u fiican baa la siinaya markaas waxay dhahay alla yaa walaalahaya u sheega inaan jannada ku noolnahay waxaan doolnay inaan helayno xaqudirirka aan ahayn xaqudirir kale hadda la sheega xaqudirirku waa midkaan xaqudirirkii aanu ilaahay dartii usoo dagaalanay waxaa nala ku abaalmariyey yaa markaasaa ilaahay baa ka gaarsiinaya ilaahay baa marka innaga noo sheego waa kan waddadaa xaqaa qofkii ku dhinta abaalmarintaa wanaagsan ayuu helayaa macnaha waxaa la yidhi jaabir bin cabdillahi saxaabigii la dhihi jiray wuxuu yidhi nabiga ay yimid alayh salatu salaam maxaa la qalbi jabantahay buu yidhi maanta u muugaysanta nebi alla waa aabbahay baa dhintay buu yidhi maalintii uxud carruur badan iyo daynna waa iga tegay ma waana kuugu bishaaraynayn buu yidhi aabbahaa wuxuu la kulmay waa raggii uxud ku dhintay ilaahayba weligood qof lama hadlin ilaa min waraa'i xijaabi laakiin adiga aabbaha ilaahay waa nooleeyey si toosoo ula hadla ilaahay waxaana lagu yidhi addoonkaygaoo wax tamani maxaa rabtaa markaasuu yidhi jaabir abiis ilaahayow innoolee dartaa aan u soo jihaado mar labaad aan mar labaad soo dhinto waxaanba haddaan helayo markii koowaad aan dhintay aan ku helay markaasaa ilahay wuxuu leeyay horay waxa iiga hormadhay kelimad ah annahum ilaynaa laa yarjicuuna qof adduunka ka tegay inaan dib ugu soo celin adduun aakhira inuu yimaado maahe kaasaa la soo dejiyey walaa taxsabanna aladiina aayaddaanaa la soo dejiyey
darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab